doctor maxamed cabdisalaan cabdulaahi oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada beledweyne islamarkaana u waramay radio baarlula ayaa bulshada magaalada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan cudurka oofureenka xanuunkan ayaa sababa infekshan ku dhaca neefmareenka ama feeraha kaasi oo sababa naqas ku dhega bukaanka waxaana inta badan lagu qaldaa cudurka burukeetada radio baarlula ayuu uga waramay doctor maxamed cabdisalaan cabdulaahi saameynta xanuunkan horta cudurkan waa foreynka loo yaqaano english ahaanna waxaa la dhahaa pneumonia pneumonia waxaa waaye neumo sida caadiga hadii la fasiro waxay noqonaysaa hawo marka waa waa meesha hawada ay marto waaye meesha uu xanuun ku dhaca infectionka malariaado ama tifo aado ama infection dhiig aado ama maarata infection maqaar ku dhaca aado ama infection caloosh ku dhaca aado ama kaadimara ku dhaca infection meel buu ku dhacaa infectionka hadda waxaa weya wuxuu ku dhacay fiiraha pneumonia waa infection ku dhacay fiiraha marka infectionkii fiiraha ku dhacay oo hadda aan maaragtay ka hadlaynay pneumonia loo yaqaanay waxa ugu horeeya waxaa waaye maxaa laha ii sheeg oo lagu arki doono qufac maadaama feerihii ay tahay feerihina ay tahay meesha hawo laga qaadanayo qufac waa calaamadda ugu horeysa oo sheegayso in fiiraha uu jiran yahay wax walba cudur walba fiiraha kaa galo qufaca ku lagu garanaya marka qufac kow waaye lamber labo waxaa qandho maadaama infection uu yahay lamba saddex waxyaabaha ugu badan oo la xiriir waxaa ka mid eh qofki inaad ku aragtid haddii uu infectionka uu zaa'id sii noqdo oo la daaweyn waayo inaad ku aragto neef qabatin manaa qof inuu neef xoog ku raadinayo manaha oo isticmaalayo murqahan oo isha kalxamaha iyo murqahan calooshan oo xoog u isticmaalayo markaasoo kale xaaladiis way xun tahay wuxuuna u baahan yahay oxygen in lagu xiro u baahan karaa waxaa kaloo u baahan yahay in maarata waxaa waye si dhaqsi leh looga fujiyo qalajaal xoogan la siiyo maarata iidan taasaa muhiim waa nimonidaas marka si loo daaweeyey cudurkan ayaa ka mid ah cudurrada ku dhaca caruurta iyo dadka waaweyn waxa uuna ku faafi karaa si fudud gaar ahaan dhibcaha qunfaca ee ka yimaada bukaanka oo gaara dadka u dhow